hoogaa xiisadaha ka kacday mid kuwan qoryaha wata ahaa nin ay isku qola yihiin oo shacab ahoo baabuur watuu qori usoo qaatay muu cayrsaday guri gabar ku jirtuu la galay habadii baa ku dhacday ninkii gabadhiina way ku dhacday waa ma garat
waa garta marka maxay saas u dhacday
wax alla wuxuu ka qabay iyo wuxuu ka watay midna lama arko ninkan baabuurka watay nin iska shaqaystuu ahaa baabuurka beled xaawo iyo wuxuu kala shaqaysan jiray garbaharey midkaanna ciidamadan meesha jooga garbaharey buu kamid ahaa dhowr goor buu hadimayey murmeen waxaan iska qabayna male maalintii dambe meel buu u fadhiistay xabadii buu la soo aaday wuu ka soo cararay gabar guri ay ku jirtuu soo galay gurigii xabadii ninkiina way ku dhacday gabadhiina way ku dhacday ma garat waa gartay maxaa kaloo taagan marka
ninka marka gabadhii way dhimatay gabar xamli ay ahayd way dhimatay gabar shacabka oo magaalada wax ku gadatay ahayd gabadhii waa dhimatay ninkiina waa dhaawacday ma garat waa gartay
arrintii odayaal iyo haddii la ku rooyahay maamulka degmada iyo waxbaa la galay odayaashii iyo qoladii degmada iyo waa isu tageen waxaa la yidhi gabadhan dhimatay arrinteeda haddii la ku rooyahay waa la gelahayaa maxkamad baa ninka la geynhayaa maxkamadda annagaa geynayna yidhahan qoladii maamulku idinka odayaasha iska noqdayna yidhaahdeen ma garat
waa gartay marka marka laga soo tago gabadhaas dhimatay yaa kale oo xiisadan intii ay taagneed wax noqday
qoladii ciidanka ahayd oo meesha joogtay oo haddii la kuu rooyahay ciidamada ahayd qoladii qole ahaa gadootay oo gabadha haddii la kuu rooyahay jifo u ahayd ayagii baa qoryo soo qaatay oo ninkii xabsigaan kala baxaynaa yidhi ninkii oo la xabisay oo maxkamad suga ah ayagii markay dagaalkii galeen laba nin oo qoladii dagaalka soo qaaday ahaa meeshii ku dhimatay ma garat waa gartay marka tirada guud ee dhimatay waa saddex qof miya
waxaa dhimatay gabadhii iyo laba nin oo kalaa dhintay ma garat waa gartay
wax dhaawacana waa jiraan
haye arrintan sidee ayay u saameysay magaalada garbaharey see looga dareemay
arrintii waa la waa waa la qabtay maamul iyo odayaal iyo culimo iyo waxgarad oo dhan baa isugu yimid meelo baa laga yimid arrintii waa la xakameeyey meesheedii ma dhaafin dagaalkii intii ayada ahayd buu ku ekaaday ciidamadii dirirayna haddii la ku rooyahay hadda in la isu geeyo oo la isku celiyaa la go-aansaday gabadhii dhimatayna in maxkamadda ninkii dilay la keenaa la gartay nimankii dhintayna waxaa loo iyadana maamul iyo degmo iyo magaciisii siday ku dhinteen arrinteedii baa hadda la daba taagan yahay ayadana in xal wanaagsan lagu dhameeyo oo loo helaa la rabaa haddii alla idmo arrintan marka maxay salka ku haysaa nabadoon buraalo jaamac deer arrintu salka waxay ku haysaa meeshaan dawlad ma soo gaarin oo dawladduna ma soo gaarin ciidamada joogana ciidamo haddii la kuu rooyahay maleesiya iska aweeye ciidamo haddii la kuroy kulligood tababar soo qaatay ma aha ciidamo kabtaagalay oo ninba meel ka yimid weeye wax haddii la kuu rooyahay tababar soo qaatay oo etoobiya ay tababartay iyo kuwa iyagu meesha iska soo galay arrimahaasa iska dhacdaan marka arrin qabiil bay arrintu u eg tahay qabiil qabiil bay u kala dhisan yihiin qabiil qabiilkii hadda waa la sii wid oo go-aan in laga gaaro oo ninkii nin dila ama loo dilo ama haddii la kuu rooyo go-aan laga qaataa la doonaya haddii aan la idmo meel walba waa isaga nimid hadda wixii berri ka dambeeyo xal in la gaaro wanaagsan baanu sugaynaa xalka marka yaa gaaraya
xalka waxaa gaarahaya waxgaradka odayaasha dhaqanka annaga guurtida ah haddii la kuu rooyahay ee wadaado culimadii culimaaudiinka ahayd oo haddii la kuu rooyo magaalada joogtay waxgaradkiiyo nabadoonnadii arrinta waxaasaa gelahaya iyo maamulka oo isla jiray iyo saraakiishii arrintaas inaan galnaan rabnaa haddii alla yidhaahdo
waa gartay marka waxaad ii sheegtaa arrintan dabcan magaalada aad bay u saameysay baa la leeyahay haddana waxaa soconaya dadaalo aad wadaan dalada aad wadaan hadda oo aad ku doonaysaan in arrintan aad ku xalisaan halkee bay wax idiin marayaan nabadoona meel fiican bay noo marhayaan meel fiican odayaashii haddii la ku rooyo jifo kasta iyo haddii la ku rooyahay meel kasta oo meel ka timid waa fadhiisanay arrinta inaan xakamayno oo meesheeda aan dhaafin oon colaad qabiil iyo colaad haddii la ku rooyahay ciidan midna ayna arrintu gelin annagu aan xakamayno ano annagu isku afgarannay birri wixii ka dambeeyana inaan isu geyno ciidankii awal isku gadooday oo isxubnaa dhintayna waxaan maxkamadda iyo haddii la ku rooyahay sharciga ilaahay aan waafajinaan rabnaa
waa gartay marka hadda m- muxuu xalka ku jiraabay kula tahay
ya hadda muxuu xalka ku jiraabay kula tahay
xalku wuxuu ku jiraa nabad nabad inaan ku dabaalnaan xalku yaan ku heshiinay nabad in lagu dabaalo oo xiisadu tii hore ma ogiya tu dambe ayaan dhicin baanu isku afgaranay
maxaa ku baaqaysaa marka
waxaan u baaqahayaa dawladda iyo haddii ku rooyahay n haddii la ku rooyahay dawladda iyo inay arrintaas wax nagala qabtaan oo arrintaasaan annagu xal ku gaaraynaaye maxalla wixii haddii la ku rooyahay ciidankan haddii la ku rooyahay maamulka iyo wixii ka saabsan in annaga waxna laga qabto oo arrintaasaan ku jirna nala ku taa